waa idin salaamaya soo dhawaada waad dhaaragteen oo dee kitaab baad marteen xabs ku siiseen waxaan u dhaaragteen inaad dalka iyo iyo iyo dadkaba aad si daacadnima ugu shaqaysaan waana kasii duwan tahay maalin soon weeya soomanteed idinkun soon baad kitaab marteen marka kitaabkaasna kasoo baxdaan baa la idinka rabaa waxaan u malaynayaa dhammaanteen barkadaa idinku wey lakin idinka dhalinyaraatiin intiina kale waan rabnaa annago dhalinyaradu inay dalka u shaqeeyaan oo mustaqbal ay soo barteen ay dalka ugu shaqeeyaan haddee idinkoo dhalinyaraha xil mas-uuliyad weyn aada qabanaysaan ama waad shaqeynaysaan sax baad u shaqeyn doontaan oo waa la idinku baran doonaa niman shaqo yaqaano daacadaho dalka sifican ugu shaqeeya mustaqbal intaa kasii wanaagsanna waad sii yeelan kartaan ama durba waa fashilmi doontaanoo waa xal idinku baran doonaa nima xumtareer inaad tihiin joyska idinkaana doorashada waa idinka idin jirta waxaa la rabaa marka inaad howlgashaan dowladnimada iyo wasiirnimadu ma aha qofku inuu xafiis kaliya ka shaqeeyo waxaa la rabaa siyaasadda dowladdana ka shaqaysaan barnaamijka iyo hadafka siyaasadeed ee dowladda inaad fulisaan baa la idinka rabaa qof walbaaba dhul iyo deegaan buu kasoo jeedaa qofka siyaasiga ah waa policy makerska dalkaati ka mid noqonaysa rabaa marka inaad shaqadiina sifaan gudataan xilkiina la wareegtaan hawl gashaan horo socotaan insha allah dilaayilah aad aad baa mahadsantihi